maleeshiyaha ka tirsan ururka al-shabaab ayaa gudaha u galay deegaanka galcad ee hoos timaada degmada caleer kadib markii ciidamada dowladda kuwa etoobiya deegaanka saaka ay banneeyeen al-shabaab ayaa dhanka bari ka soo gala galcad dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda v o a in afar ruux oo rayida lagu dilo gudaha deegaanka galcad kadib markii al-shabaab ay la wareegeen dadka la dila ayaa ahaa dad ilaala ka aha shirkado ganacsi oo ka howlgalaya deegaanka galcad kuwaasoo loogan sababta ka dambaysa dilkooda waxa uu sheegay ruuxa magaciisa qariya idaacadda v o a in inta badan dadkii deegaanka u badnaa ragga iskaga baxeen halkaasi iyagoo dabagalay ciidamada dowladda kuwa etoobiya deegaanka saaka ka baxay dadka deegaanka ayaa hadda ka muuqataa baqdin xoogan waxaana dadka ku adag inay ku xaqiijiyaan xaaladda ka jirta deegaanka qaarka kula hadlana waxay ka gaabsanayaan baahinta codkooda iyo wakaa dalbaya inay ku adag tahay inay ka hadlaan xaaladda amni hadda ka jirta deegaankaasi ururka al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe dagaalo kula jira ciidamada dowladda ku sugnaa deegaanka galcad dhowr maalin ka hor ayayna ahayd markii dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka galcad ee hoos timaada degmada caaleera gobolka galgaduud kaayoo khasaare ku dhawaad labaatan ruux deegaanka ay ku dhinteen cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho